waa mar kale iyo barnaamijkii xiisaan ahaa ee hambalyada iyo heesaha caashay daanduraynaa mar kale galabta saag fadhiyaan ibraahinow kaftanka iyo sheekada iyo heesaha iyo maawelad intaba haynoo dambeeyaan laakiin aan ku bilaabo warqad aad u qurux badan waxaa ugu horeeya abti cabdiraxmaan yebarow w cabdiraxmaan yebarow abtibu soo galay iyo xaaskiisa saciido cali falaax iyo caruurtooda eedaluul xuseen maalin iyo odaygeeda iyo caruurtooda eeda sahra xuseen maalin iyo odaygeeda iyo caruurtooda iyo sidoo kale eedo sacdiya xuseen maalin iyo odaygeeda iyo caruurtooda adeer daa-uud xuseen maalin iyo caruurtiisa adeer cabdulqaadir xuseen maalin iyo xaaskiisa iyo caruurtooda eedo ardo cusmaan helowle daa-uud ciid cusmaan iyo xaaskiisa faadimiina dhegadheere iyo caruurtooda iyo sidoo kale adeer cali xuseen maalin iyo caruurtiisa iyo adeer abuukar xasan fidow iyo abti cabdiraxmaan yebarow iyo xaaskiisa saciide cali falaax iyo caruurtooda oo kale ah baa la yidhi muqbil cabdiraxmaan eliyas cabdiraxmaan soomaaliya cabdiraxmaan iyo kowthar cabdiraxmaan dhammaantood meel kasta dadkaas oo dhan oo meelo kala duwan jooga ibraahimna waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan boqoradda baa la yidhi amel maxamed cusmaan iyo boqorka saciid jimcaale maxamed oo arooskooda uu toddobaadkii tegay uu ka dhacay magaalada st paul ee gobolka minnesota ducada waa caashucuud iyo daandure baale ducada ibraahim maadaama warqadii anigu aan akhriyo oo xilkaas aan naga furtay ducada dhinacaaga arooskaasi allah ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo ubad kheyr qaba ayaan leenahay dhambaalkan caasho wuxuu naga soo gaaray seyna macalin xasan xalane caasho xuseen cusmaan iyo nimco xuseen cusmaan iyo raxmo xuseen cusmaan iyo faadumo xuseen cusmaan shamsu xuseen cusmaan axmed weli xuseen cusmaan iyo maxamed xuseen cusmaan iyo cabdulaahi xuseen cusmaan iyo maxamed yuusuf xuseen iyo ayaanle cusmaan nuur xidig yuusuf cali maxamed xasan socdaal waxaana ay jecel yihiin in ay halkan taaniyad ka gaarsiiyaan iyagoo kala jooga soomaaliya iyo dalalka dibadda aabe bashiir xuseen cusmaan iyo waxay yidhaahdeen hooyo xoriya maxamed daahir oo wiil ugu dhashay magaalada gaalkacyo waxaana wiilkaasi loo bixiyey mustafa bashiir waxay leeyihiin ducaduna waa xaggeena mustafa soo barbaara ayaan ku leenahay aamiin ayaan aniguna ugu daraya annaga oo kale ah baa la yidhi dhammaan reer maxamed sheekh cabdallah dhammaan reer yuusuf saalax cismaan macalin ibraahim foto buu ku magac dheer yahay nimco maadey xalwo luul macalin baa la yidhi shigshigow iyo nimco isaaq iyo isaaq maxamed nuur daqare iyo sidoo kale maryan iidow dhammaantood waxay hambalyo u dirayaan doctor cali maxamed sheekh cabdallah iyo ubax yuusuf saalax oo bishii oktoobar aanu soo dhaafnay afar iyo labaatankeedii ee sanadkan laba kun afar iyo tobanka ee gabarh igu dhalatay magaalada amsterdam ee dalka netherland gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi xafza waxaan ilaah uga baryaynaa bay leeyihiin inuu ilaah ka dhiga xafza tii soo barbaartay ee dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin aamiin ayaan leenahay waxaan ku bilaabaynaa heesta hayga roorin waxaa ku luqaysa xaawakiin waaw ma ano adiku raba hayga roorin ano adiga ku Ibrahim, rabaa hayga heesta- roori waayo haddaad iga roortana Hees- hadde heestani heestani marka run loo hadlo aad bay ii dhex qaadaa sababta mataqaanaa haye waa hadal cad ano adiku raba hayga roorin haye ruux ku jecel ha iska riixi haye waaba eh, waa daqan baa tahay Marka Waa- waa waxa- meesha ku hoos qarsoon Ah.
qof intaasoo dhan kuu ah maxaa ku diidaa marka waxaad rabtaa inaan lakal roorin maxaa loo kala rooraya
waxaan raadiyeen racda ugu jira roono waa inaan reer ku noqdon raaskula dega waxaan raadiyeen racda ugu jira roono waa inaan reer ku noqdon raaskula dega ruubatyaniyada raadabay kureebtayo yaad ku reebtayo rabtuka heshaye ruubatyaniyada raadabay kureebtayo yaad ku reebtayo rabtuka heshaye ano adiku raba hayga roori caasha qaarta ka roori kalgacayl rasmiya ka roori raaxada danta ka roori oo ruux ku jecel iska reebi ano adiku raba hayga roori caasha qaarta ka roori kalgacayl rasmiya ka roori raaxada danta ka roori oo ruux ku jecel iska reebi riixaan idkuhu naftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruu raaligeli riixaan idkuhu naftu raacdayo uu riyaaqday baa tahaaye rumee maruu raaligeli reeniyo rafaan kala roon rabaan kala reebaye kala reebaye riyadee rumee reeniyo rafaan kala roon rabaan kala reebaye kala reebaye riyadee rumee ano adiku rabayga roori caasha qaarunta ka roori kalgacayl rasmiya ka roori raaxada danta ka roori oo ruux ku jecel iska reebi ano adiku rabayga roori caasha qaarunta ka roori kalgacayl rasmiya ka roori raaxada danta ka roori oo ruux ku jecel iska reebi ano adiku raba hayga roori caasha qaarta ka roori kalgacayl rasmiya ka roori raaxada danta Haye yaa Ibrahim.
salaam hayga roorin heestii halkudhigeedu ahaa iyo codkii xaawakiin intaas haddaan kaga gudubno caasho warqadda maadaan kusii amase anaa akhriya ibraahim anaa soo qabanaya warqadan waxaa ku qoran asxaab fara badan hase ahaatee balaan isku dayo in asxaabtaasoo dhan aanan midna ka tegin annagoo kale ah baa layidhi awoowe tahliila xasan fanax iyo ayeeyo xabiibo faarax cirbad iyo ayeeyo maryan xasan fanax iyo caruurteyda bay tiri iyo ayeeyo xaawo xasan fanax iyo caruurteeda iyo ayeeyo barne xasan fanax iyo hooyo muxubo tahliil xasan aabe cabdi cilmihi habaryeera hibo tahliil xasan iyo habaryeer faadumo tahliil xasan iyo seegeeda iyo caruurtooda baa layidhi iyo habaryeer fawziye siciid xasan iyo habaryeer ister xasan waa istar cabdi xasan saygeediiyo caruurteeda iyo habaryaar cuud waa la yidhi cabdi xasan saygeediiyo caruurteeda waa cuud keligiis taagan waa tahay iyo habaryar xaliimo maxamuud faarax saygeediiyo caruurteeda iyo habaryar fartuun maxamuud faarax iyo caruurteeda baa la yidhi iyo sidoo kale maxamed cabdulqaadir daahir iyo abti cabdirasaaq ah, tahliil xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cabdilaahi baa la yidhi tahliil xasan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti saciid tahliil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa waa asxaab fara badan ibraahino laakiin bal dhowrkan qof ee harayna bal aan ku daro waa abtiyaal baa u dambeeya abti lagama tago waa abti cali tahaliil iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cabdiraxmaan sheekh maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti cusmaan sheekh maxamuud iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti mursal maxamuud xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo abti axmed maxamuud caruurtiisa iyo xaaskiisa intaan abtiyaal lahaa baan xiiqay ibraahimow waa tahay iyagu dambayntii abti cali yare iyo abti baaruud siciid xasan iyo abti mustaf cabdi xasan iyo cabdulqaadir daahir kadiye iyo mulki cabdulqaadir daahiri iyo miski cabdulqaadir daahiri iyo maxamed bashiir tahliil iyo ugu dambayntii mar uun ma dhameeyey cabdi bashiir tahliil dhammaan dadkaasi waxay kala joogaan baa layidhi soomaaliya sweden iyo britain waxaanay tahniid dhalasho u dirayaan fadxi cabdi cilmi iyo axmed abuukar oo wiil iyo gabar maanaan ka garan sida meesha loo soo wadagalay wiil iyo gabar baa ku dhashay cisbitaalka baa layidhi waa caasimada dalka holland taariikhdu markay ahayd waa tobankii bishan aynu ku jirnay november waxaana loo bixiyey caruurtaasi baa la yidhi subey axmed abuukar iyo saabiriin axmed abuukar waxaana leenahay bay yidhahdeen ilaahay ha ka dhigo caruurtaasi kuwii soo weynaada ee wanaagsanaada ee dalkooda dadkooda iyo diintoodana wax taraameen aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu nagu soo gaaray cabdirasaaq cabdiraxiin sheekh iyo sardhaas muxudiin macalin iyo cabdinaasir guurow ibraahim iyo macalin suleymaan xasan cali iyo waxay idhahdeen shaakir maxamed sheekh faadumo guurow ibraahim iyo cabdisalaam maxamuud cusmaan iyo luul cali cabdiraxmaan iyo asma cabdisalaam maxamuud iyo cabdinaasir aadan cali iyo daahir cabdulaahi aadan iyo cabdinaasir maxamed ibraahim iyo doctor cabdisalaan xasan cali iyo macalin yaasiin cali sheekh iyo maxamuud yare cabdiraxiin sheekh iyo doctor axmed maxamed sheekh waxa ay dadkaasi dhammaantood joogaan garowe muqdisho baydhabo hargeysa ethoobiya iyo dubai waxaana ay tahniyad kal iyo laaba jecelyihin inay gaarsiiyaan axmed maxamed ibraahim iyo nuunaay macalin isxaaq oo arooskooda uu ka dhacay gobolka bay gaar ahaana degmada foolfayle waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo mid aad ku nasataan oo aad ka heshaan nolol raaxo badan ee bano uu idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamin aamiin warqadan gaaban baan raacinaya ibraahinow iyo hees aada u macaan oo warqadan daba socotana ibraahinow waan soo wadaa waxaa ugu horeysa ayaan maxamed cusmaan iyo anisaah maxamed cusmaan iyo ilhaan maxamed cusmaan iyo leyle maxamed cusmaan iyo odaygeeda maxamed saciid iyo wiilkooda cabdulaahi maxamed baa la yidhi iyo caasho xasan ciid iyo caruurteeda caaliye iyo cabdiraxmaan cabdikariin iyo fawsiye axmed sheikh iyo gabdhaheeda baa la yidhi iyo fawsiye axmed sheikh iyo gabadheeda samsam cabdulaahi iyo hooyo axada jimcaale iyo cabdi jimcaale iyo cali jimcaale cumar jimcaale iyo ugu dambayntii daa'uud cali dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi meelo kala duwan oo caalamka ka mid a waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan boqoradda amal maxamed cusmaan iyo boqorka siciid jimcaale maxamed orooskoodu uu toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada st paul ee gobolka minnesota waxaanu leenahay ibraahim anaaba raaciya hase ahaatee waaba shuruudda daba socota ducada waa caashucuud baa layidhi iyo daanduray arooskan goor dhoweydna wuuna soo maray ibraahinow ka dhacay st paul gobolka minnesota ee dhex maray amal maxamed cusmaan iyo siciid jimcaale maxamed heesna ibraahimow halkaana taallaa arooskaasi dabcan aan ugu talagalnay bal marka hore aan u ducayna arooska
waa tahay arooskaasi waxaanu ilaah uga baryaynaa in uu ka dhigo kii barakooba ee waara ubad kheyr qaba oo wanaagsanna lagu kala helo aamiin heestana noo raacay waa tahay waa heestaan kudhageedu yahay lamaanaha codadka labada fannaan ee da'da yar hodan cabdiraxmaan dheere iyo nimcaan hilaac
amaanaha xulashada ilowgiyo xiisihii
intay intay isla xoojiyeen xalaal isku guursado
amaanaha xulashada ilowgiyo xiisihii
intay intay isla xoojiyeen
dejiya oo hahaada xasila xurmada boqolaanka dhiga jacaylkana jacaylkana wada xafida xafida oo wada xafida
xajiya oo hooy hooy wada xasila xurmada boqolaanka dhiga way jacaylkana jacaylkana wada xafida xafida oo wada xafida
annana gacal iyo xigaa waxaan xafladiinna iyo xuskiinna ku muujinnaa
xarfaha gabaygiyo tixdee xaggiina naga hantiya abshiro qadane naga hantiya
annana gacal iyo xigaa waxaan xafladiinna iyo xuskiinna ku muujinnaa
xarfaha gabaygiyo tixdee xaggiina naga hantiya abshiro qadane naga hantiya
hadan waa xuuracayn xakiinku dhammaystiro
xaashe xaashe aan ii lahayn allaylehe xalgobe
hadan waa xuuracayn xakiinku dhammaystiro
xaashe xaashe aan ii lahayn allaylehe xalgobe
xilkaas weeyaan hahaa abshiro xoojiya oo sacabkoo tuma xubnaha xubnaha wada lula wada lula ee wada lulaha
xilkaas weeyaan hahaa abshiro xoojiya oo sacabkoo tuma xubnaha xubnaha wada lula wada lula ee wada lula
annana gacal iyo xigaa waxaan xafladiinna iyo xuskiina ku muujinnaa
xarfaha gabaygiyo tixdee xaggiina naga hantiya abshiro qadane naga hantiya
annana gacal iyo xigaal waxaan xafladiinna iyo xuskiina ku muujinnaa
xarfaha gabaygiyo tixdee xaggiina naga hantiya abshiro qadane naga hantiya wey
annana annana gacal iyo xigaal waxaan xafladiinna iyo xuskiina ku muujinaa
xarfaha kabaygiyo tixriye lacagiina laga hantiya abshimo qadane laga hantiyo gudooma
waa tahay codkii macaanaa ee hodan cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaaci heestii lamaan intaas haddaan kaga gudubno dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa caasha ibraahinow bal haddaan warqadan gaabanaan soo qabto waa tahniyad waxaa halkan ka diraya baa la yidhi dadkan oo kale ahee waxaa ugu horreeya aabe maxamed cumar shuuriye waxaa kaloo ku jira adeer axmed cumar shuuriye eedo ubax cumar shuuriye hooye astaahil cali geedi iyo hooye salaado jaamac iyo maxamed xasan sheikh iyo dhammaan ehelada reer cumar shuuriye baa la yidhi iyo reer xasan sheikh waxaanay tahniyad u dirayaan deeq maxamed cumar shuuriye iyo xamdi xasan sheekh oo arooskoodu ka dhacay gobolka galgaduud gaar ahaan baa layidhi degmada godin laba waxay leeyihiin arooskaasi waxaan ugu duceynaynaa kii wanaagsanaada ee waara in ilaahay ka dhigo aamiin aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo barre axmed iyo habaryar dhoofo warsame iyo odageeda cabdulaahi bashiir iyo carruurtooda iyo habaryar xaawo barre axmed iyo habaryar iftiin barre axmed iyo habaryar sacdiyo carab iyo odageeda axmed cabdulle iyo carruurtooda iyo habaryar nasre carab iyo carruurteeda iyo abti maxamed barre axmed xaaskiisa mariyajen iyo waxay yidhaahdeen carruurtooda iyo abti cali barre axmed iyo xaaskiisa deeqo axmed iyo carruurtooda iyo abti cabdi barre axmed iyo xaaskiisa faadumo xuseen iyo carruurtooda iyo abuukar maxamed iyo xaaskiisa mimi sayd cali iyo waxay yidhaahdeen cumar maxamed cusmaan iyo nuur maxamed cusmaan dadkaasi oo meelo kala duwan jooga ayaa waxay jecel yihiin inay halkan tahniyad kal iyo laaba iyo heestanba ay uga diraan boqoradda amaal maxamed cusmaan iyo boqorka saciid jumcaale maxamed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada st bool ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin ducada waa caasho iyo daanduray arooskiina waxaan leenahay amaal maxamed iyo saciid jimcaale allaha ka dhigo kii aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta aamiin ayaan aniguna raacinaya batalaale haddaan daba dhignan ibraahim ka war markana baddu inay madowdahay biyo tahay ma moog tahay haye boodhariba caashaqa batalaale inuu dhigo lasoo booqda ma ogtahay halkaasaa lagu soo booqdaa halkaasaa lagu soo booqdaa oo weliba ubax iyo yaa intis intis jecel oo dhan halkaasaa laleeya cagtaa soo marayso hayo iyo qofkii mucaashaqsan iyo waa tahay inta lagu yara laban yahay oo dhan codka macaana fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii batalaale
baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay udhariba caashaaqu batalaale inuu dhigu cakuye lasoo booqdu moogtahay baddu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay budhariba caashaaqu batalaale inuu dhigu ha lasoo booqdu moogtahay naynan riyada baas bartamaha habeenkee naynan riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogtahay beer ka saaro moogtahay beer ka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan awga adan awga adan awga adan awga beerka saara inan sida banjoog cawo baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday cakuye
codkii macaanaa ee fanaanka axmed cali cigaal iyo heestii batal al intaas haddaan kaga gudubno caashahay waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah labada dhambaal ee dhinaceyga yaalla ibraahimow marka ugu horreysa asalaamu calaykum baa lagu soo bilaabay bahda muusiga iyo salaamaha zahre ciidla nuur iyo daanduray waa tahay zahraana halkeedii fadhiya salaantan u qaadaya daandureed adna waad maqlaysaa tahnid aroosa waxaa diray baa la yidhi cabdinuur kaahin iyo maxamed yare iyo abtisuuley iyo faysal nayruus iyo salaada k m baa la yidhi iyo dahabo dhaqane iyo injineer borow dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi boqorka iyo boqoradda waa cabdiyare dhood bay yidhaahdeen iyo afadiisa naciimo maxamed naciimo qaali arooskoodu ka dhacay xerada dhagaxley ee ka mid a xeryaha dhadhaab ee ku yaala gobolka waqooyi bari dalka kenya waxaanay leeyihiin arooskaasi waxaan ugu ducaynaynaa inuu noqdo midkii waara dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray caashe maxamed iyo iqra maxamed iyo caashe diirye iyo hindo dhaqane iyo waxay yidhaahdeen siyaado axmed iyo khadiijo khaliif iyo maryan cabdi iyo weriye xalwe cabdi iyo bahje cali isxaaq iyo injineer borow dhammaan asxaabtaasina waxay jecel yihiin inay taaniid kala ilaaba ay halkan ka gaarsiiyaan heestaan ay u ciyaaraan cabdinuur maxamed iyo waxay yidhaahdeen afadiisa khadiijo xuseen cabdi oo arooskoodu uu ka dhacay dhagaxa ley xaafadda d for waxaana ay leeyihiin ducada xaggiina le waayo arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barwaaqo oo ay ku raagaan waa tahay ibraahimow bal heesta xigtana noo raaci heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa lama hubo
waa heestii cabdidiin miya waa heestii cabdidiin
Oba
wow cabdidiin iyo daryemaya lama hubo laba hubo uu yidhi waa tahay bal warqadda ugu dambaysa aan soo qabto waxa ay ka timid hooya xamdi cabdi dhigane iyo carruurteeda maryan cabdi dhigane iyo carruurteeda yaayaan cabdi dhigane iyo carruurteeda iyo farxiyo cabdi dhigane iyo carruurteeda iyo anise cabdi dhigane iyo carruurteeda iyo deeqa cabdi dhigane waa dhammaan ilmo cabdi dhigane waxaa kaloo ku jira asxaab kale oo fara badan oo kala joogta baa la yidhi kambaala dhahar boosaaso booq galaadi iyo meelo kala duwan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan baa la yidhi dhuux cabdi dhigane iyo marwadiisa bay yidhaahdeen nasri cali siciid oo arooskoodu ka dhacay magaalada eldoreed ee waddanka kenya waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku waaro obad khayr qaban kala hela aamiin aamin ayaan leenahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo barre axmed iyo habaryar dhoofo warsame iyo odageeda cabdulaahi bashiir iyo carruurtooda iyo habaryar xaawo barre axmed iyo habaryar iftiin barre axmed iyo waxay yidhahdeen habaryar sacdiye carab iyo odageeda axmed cabdulle iyo carruurtooda iyo habaryar nasro carab iyo carruurteeda iyo abti maxamed barre axmed xaaskiisa mariya jin iyo carruurtooda iyo abti cali bare axmed iyo xaaskiisa deeqo axmed iyo carruurtooda iyo abti cabdi bare axmed iyo xaaskiisa faadumo xuseen iyo carruurtooda iyo abuukar maxamed iyo xaaskiisa miimi saciid cali iyo cumar maxamed cusmaan iyo nuur maxamed cusmaan dadkaasi oo dunida dacaladeeda kala jooga ayaa waxay jecel yihiin inay taaniyad iyo heestaanba ay hawad u mariyaan boqorka saciid jimcaale maxamed iyo waxay yidhahdeen boqoradda amal maxamed cusmaan oo arooskooda uu ka dhacay sambool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin arooskooda allah ka dhigo kii ay kala kulmaan nolol raaxa badan eebana uu kala siiyo ubad khayr qaba aamin aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aanu kusoo xirayna ibraahino waa ti jaliil wuxuu kuu qoraan marnaba cidi joojinayn haye jarmalka anoo soo mariyo jidh dheer waxaan soo socdaba jabuuti goortaan dhex imid hee jacayl igu beermaybaa ha jaleecada daymadana midaan laga jeesa karin nafteydii jiidatoo qalbiga jeex igaga taal iyo joog dheer caasha soomaan bar
waa tay ibraahino gabay dheer baad qaac ka siisay waa lagu hayaay allah sahla waa ta waa heesta ugu dambaysa aan u qaatay yaa ku loqeeya aniga laymaayo cumar fariid cumar indha yare ayaa heestaasi qaadaya malaha isaga ama ninkii sameeya ama qof kale unbay ku dhacay sheekada waa tahay isriixriix looma baahna iyada ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan kulmi doonno toddobaadka soo socda haddii alla idmo waa ibraahim iyo caasho idin leh nabad gelyo
jaliil wuxuu ku qoran marnaba cidito jirin jarmalka aanuu soo mariyo jididheer waxaan soo socdaba jaliil wuxuu kugu qoran marnaba cidito jirin jarmalka aanuu soo mariyo jididheer waxaan soo socdaba isbutigo hortaan dhacimid jacayl igu beermayba odhowa gohortaan dhacimid jacayl igu beermayba jaleecada daymadana midaan laga jeesan karin jiidato jaleecada daymadana midaan laga jeesan karin afkaygii jiidato qalbiga jeex igaga taaliyo joog dheer caasha caasha caasha caasha sooma baran iskii noloshaydiyey indhuhu waa johorada jalbeeb hadalkaaga iyo la joogkaagaan jecle marnaba marnaba marnaba marnaba kaama joogi karo karo marnaba jeesan karo karo marnaba joogi karo karo marnaba jeesan karo jidkii noloshaydiyey indhuhu waa johorada jalbeeb hadalkaaga iyo la joogkaagaan jecle marnaba marnaba marnaba ama joogi karo karo ama jeesan karo karo ama joogi karo karo ama jeesan karo
Thank
naftaa ku jeedano damasha intahan kuu qabanaa marwoy hurda jiibsan waay sidii jeegaan taroo naftaa ku jeedano damasha intaan kuu qabanaa marwoy hurda jiibsan waay jalbeeb goortaa tidhaahdana jawigu ihagaagsanaa jalbeeb goortaa tidhaahdana jawigu ihagaagsanaa jallehee cadadaymadana mid ahaan laga jeesan karin naftaydii jiidanto jallehee cadadaymadana mid ahaan laga jeesan karin naftaydii jiidanto qalbiga jeex igaga taaliyo joog dheer caasha caasha caasha caasha sooma baran